degmada buulo buurte ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabada ay ku qalin jibinayeen lix iyo labaatan arday oo dhammaysatay fasalka saddeedaad islamarkaana ka qalin jibisay xarunta agoonta iyo naafada ee alraxma munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka aqoon-yahano waalidiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah marti sharaftii kasoo qayb gasha ayaa u hambeliyey ardayda munaasabada loo qabtay waxaan leeyahay markan ka soo tago inay wax bartaan ardayga waxaa laga yaabaa caqabado badan ayaa soo weerari kara jihooyin badan baa ka qaldamaya waxaa loo baahan yahay ardayga inuu dulqaad mar walba u muujiya kaasoo ah sida hore loo sheego macallinkanu uga diga garaacmadoo kale in ardayga la tumo in guryaha looga soo qayliyo dhibaato waalidkuu kala kulmo intaasina waalidkan kuma nacba macallinkana kuma nacba markii lagu tumaad arkay macallinku naceebka ma ah markii lagu eryaa iskuulka lagaa eryaa sidoo kale iyaduna naceeb ma ah
waxbarashada sidaynu wada ognahay waa furaha nolosha qofka iyo bulshadaba ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahy hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ma isku mid baa kan wax bartay iyo kan aan wax baranin isku mid maahan jawaabta muhiimadda waxbarashada qofka qofka wax bartay noloshiisa waxay siinaysaa xirfad aqoon oo noloshiisa ku horumarin karo bulshadiisana wuxuu ka galayaa kaalin muhiim ah macallinka maanta wuxuu kaalintaas weyn ku galay inuu wax bartay maxaa la rahdaa dhiktoorkan wuxuu ku galay inuu wax bartay injineerkana sidoo kale laba talo aan u jeedinaya ardayda maanta u gudbaysa dugsiga sare waxay tahay inay samaystaan ujeed cad yoolkooduna u noqdo waxbarasho talada labaad oo siiraaya waxay tahay inay samaystaano inay bartaano qaladaadkooda ugu dambeyn maamulaha xarunta agoonta iyo naafada ee alraxma cabdulaahi yuusuf ayaa ka warbixiyey tirada ardayda iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo mareen dugsiga alraxma waxaa la aasaasay dii ayaa la aasaasay dafcadii ugu horraysay ee ka qalin jibisay fasalka sideedaad waa dafcadan ugu horraysay waxuu maanta u hambalyaynayaa ardayda lix iyo labaatan wiilal iyo gabdho iskugu jiro hambalyo hambalyo aan leenahay dafcadaas ugu horraysay ee dugsiga alraxma uu gaaray waa hambalyo hambalyo hambalyo insha allah tacaala waxaan leenahay walaalahaas ee maaragtay ka soo qayb gala xafladda iyo waalidiinta insha allah dugsigu wuxuu ka bilowday fasalka koowaad ilaa siddeed sano ayay dhiganayeen ardadaas kiisii hore lagu aasaasay ardada naafada iyo agoonta lagu aasaasay dabadeedna waxaa lagu siyaadiyey ardayda xaafadda dhigata xaafad indhaceel insha allah tacaala qaybaheeda kala duwan hadda iskuulka wuxuu marayaa arday gaarayso saddex boqol iyo labaatan arday ayaa hadda iskuulka fadhiso alxamdulilaah heerkii lagu bilaabay heer ka wanaagsan ayuu joogaa iskuulka alxamdulilaah waa ilaahay mahadii waxaa iskuulkaasi taageera walaalo muxsiniin ah oo dibadjoog ah insha allah tacaala dadkaas waxay ka saacidaan ardayda maaragtay waxbarashada ayay ka saacidaan